sheekh caaqib baa haddana inoo sheegaya heesta dibida oo dibiga si loogu bogaagsiyey heestiisa ama suguxu taray darteed ayuu ninkaasi ka hadlay wuxuu yidhi kolkuu dibiga aada ugu bogay oo beertii ku qotay oo goostay oo bahoosh bakaarta ku shubtay oo ku caruur dhalay ayuu weligiiba dibigii ammaantii ka hadhi waayey wuxuu ugu heesay sidii naag dhali waaydaoo dhawaanee bal dhawaanee bawaxseeyay dhila alla dhila wanaago halkeenkaa dhunkada afartaadka dhaqaaqdiyo labadaad ku dhagaysaniyo labadaad wax ka wax ku dhawri ilaahay kaama dhantaalo dibigii buu yacni wuxuu yidhi si yani ammaantiisii iyo halkaas sidaa ugu raagay kolkaa hadhuurkiina wuu masagadii badarkiina wuxuu yidhi bariiska reer magaale badda looga tallaabo waa keenoo la budeeyadoo biyo loo kululeeyadoo buu yidhi hadhuurkiina saas u taabto yani bariiska hawaan qaltaagintii oo kale ayuu yihi bakeenaa oo kale ayaaba ka mid a oo kasii fiican buu isagu jeedaa kolkaa marka isaguna sidaasuu ninkaasina yidhi